bismi illaahi araxmaani araxiim halkani waa nolosha lixdanka ee faaqidaada falanqaynta siyaasadda soomaaliya maanta waxaa marti inoogu ah rugcaddaa aan iideh u bahnayn una xog haya xaaladda waddankeena iyo soomaaliya waa axmed ayad casharo ku soo dhawow mar labaad axmedow nolosha lixdanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dadweynaha idin dhegaysanaya iyo martida sharaf kale oo ku jirta oo iyo qanqaamadaas oo qanqaamisan waktigana wakti dambe ah dalkaynu dalalkaaynu joogno oo wakti hore ay shaqo tahay salaanta islaamkaan idinku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ummadda soomaaliya meela joogtana waxaan ilaahay uga baryayaa nabad iyo xasiloonaan iyo sharafkoodii iyo karaamadoodii soo noqdo soo noqota baan ilaahay u rajeynayaa idinkana waxaan idinka rajeynayaa daafaha adduunka kala jooga diyaasbarada soomaaliyeed meela joogtaba inay isku duubnaadaanin oo sharaf iyo murugo soo hoyaanin annaga maanta joogno canada waxaanu dooranay federalka baarlamanka house of commonska ay leeyihiin laba laba nin baa noo sharaxna saddex baan noo sharaxna horta mid baan ku guulaysanay kuwa kalena waxaan filaynaa waktiga inaanan ku guulaysano ninkii prime ministerka noo ahaan jiro nin xun ahaa oo nagu taagnaa oo annaga ama muslim ku taagnaana ilaahay waa jimnay xisbi xisbiga liberal la yidhahdaa bedelay oo majority aada leh ninkaanu dooranay xisbigaasu ka tirsan yahay guushaasaa noo soo hoyatay ilaahay waxaan ka baryaynaa ummadda soomaaliya meeshii joogtaba inay guulo u dhacdo haddaan taa kasoo daadego martida sharaf kale oo ku jirta waxa weeye wax ma kuu sheegaa baynu islenahay guddiga xoogaal baan nahay meeshay qarankeenu maanta maraayo iyo waxyaabaha ka taagan dhibaatooyinka badan oo haysta oo ka dhashay duwan dhexdeenna aynu ka samaynay iyo duwan dad kale aynu ku wado iyo maxay haytay kartideenoo gaaban iyo aqoonteenoo gaaban aad moodid aynu garan kari weynay dad walaala ah oo wada dhashay oo dhiigoodu isku mid yahay oo xidiidii xog xidiidii xigta ah maanta inay saa noqoto oo adduunka oo dhan ay tahay dadka qura oo afku diintoodu iyo afkoodu iyo iyo dhaqankoodu isku mid yahay oo isguursada oo isdhalay in maanta aynu saa u burburno waa nasiib darro nasiib darradaana waxaa keenay siyaasiyiinta soomaaliyeed oo ku salaysan danacooda inay dadkana qabiil ku ugaamiyaan danahoodana ay ku goostaaniin midhaha dhaqaalaha ah maxay ahaytoy danta gaaban oo ah anigu aan xoola yeesh aan faqri baxo dad kalena ay markaa taa ka faa'iidaysteen oo dalalkoodii ay ku dhisteen ama ha u noqdeen afrikaanka walaalahayno ciidamada soo diraayo oo raba ciidamadooda inay meesha iska joogaan ay baashii noqoto mashruucan soo lasoo afjarayn umuurahaasoo badan ayaa hortaagan iyo oqoon darro badan oo ina haysata oo maamul qarameed ina ka haysata ilaah waxaan ka baryaynaa inaynu noqono dadkii kuwa waxu bartay ay gartaaniin dariiqa toosan kuwooda gaboobay inay samatalayaanin oo soomaaliya halkaasay maraysaa su-aasheeda koowaad waxay ku saabsan tahay calanka soomaaliya hees ka mid a heesaha heesaha loo tiriyey calankeena qaaliga ah ayaa waxa ay midhaheedii ka mid ahaa midabkaaga caanka ah cirkoon caad lahayn baad caymadiisa leedaho xidigtii caddayd baa shanta gees kugu cabranoo waa calaamadaadii maxaad wax wara ka haysaa bedelaada xidigtii u taagnay soomaali weyn horta markaanu calanka u noqdo calanka waa astaan qaran dad qarama himiladood iyo guruudkooda loogu talagalay dhulca inay muujiso calaamadeeda qaranka calanka soomaaliyeed wax la ogolaaday kun iyo sagaal boqol iyo kontonkii bishii octoobar labiyo tobankeedii waxaana lahaa maaragtay dhismihiisa sida u egyahay ninka la yidhaahdo maxamed cawaale liibaan ayaa lahaa iyadoo ay markaa dadka la kaalmayeen rag kalena waa lala tartameen laakiin calanka isagaa soo saara taasuu ku guulaystay isagaa ku guulaystay calanka wuxuu muuranayaa shan xidigood oo xidig buu muujinayaa shan geesood leh geeskii kastana wuxuu tilmaamayaa shantii soomaaliyeed laga bilaabo dhulkii faransiisku gumaysan jiray lagu xegiijiyo dhulka ingiriiska gumaysan jiray lagu xegiijiyo dhulka italyaaniga gumaysan jiray lagu xegiijiyo dhulka hoos jooga ethoobiyanka lagu xiga dhulka ingiriiska gumaysan jiray oo ku yaala kenya qaybka ahaa intaasay muujinaysaa waxaa jirta soomaalida ummadda soomaaliyeed markaa markii la samaynayay auda soomaaliya waa diiday xuduudda isticmaal ka tegey waxaa diiday barocco iyo soomaaliya hadda markaa markii siyaad barre allah unaxariista uu dhacay siyaad barre waa laga shaqeeyey burburka dowladda soomaaliyeed waa laga shaqeeyey nidaamku hadda xumaantiisa waa lahaa dhibaatadiisa waa lahaa laakiin adduunka o dhan bay taas ka dhacdaa oo digtaysi ka kacayo digtayskana waa la bedelaa wax lagu bedelaa farsamo aqooneed iyo aragti iyo fishan laleeyahay dadku aragti leeyihiin siyaasiyiintu leeyihiin ayaa lagu bedelaa si aad bare bedelkiisii dadkii bedelaya aragti ma lahayn aragti gaaban oo qabiil ku salaysan qabiil ku xarootay qabiil ku aarsanaysa ayaa lagu bedelay taasaa keentay burburkii markaa inaanay siyaasiyiintii fishan yeelan dabeedna ay soomaaliya ay gasho maraata wareer dagaal sukeeye ah taasaa keenay marka markaan usoo noqdo arrintaas dawlado dad badan baa diidan calankan soomaaliya sida uu yahay oo qaba calankii soomaalida inay laba soo hadho laba laba farood ay soo hadho oo ah soomaali soomaalidii talyaaniga iyo kii ingiriisu inay noqoto saddexda kalena ay yihiin dawlado midna ay tahay jabuuti midna ay tahay kiilka shanaad midna ay tahay maxay ahayd kenya ka mid tahay dabadeedna da- dad baa ku dadaalaya in la baabi'iyo arrintaas waxay ku dadaalayaan inay soomaaliya saxeexdo xuduudka isticmaalka waxay ku dadaalayaan calanka in la bedelo oo laba lagu reebo waxay ku dadaalayaan in maaragtay eh, maxay ahayd toy la sameeyo inaanay soomaaliya ciidan yeelan ciidan hanan qaada inaanay yeelan waxaasoo dhan wax waqti soo socday waa arrimihii bay ka mid yihiin marka aragti rag aragti soomaaliyeed leh oo yidhaahda war dhibaataad gasheen qarankii dhibaatuu ku jiraa dadaad idma saax ku samayn lahaydeen baa u gacan gasheen sidee baa ku badbaadaan see uga soo hinqataan meeshaas ayaan dhicin calanka bedelaadii saasuu ku imanayaa waana ogeyn annaga calankan in la bedelaayo saddexdaa qodoba in soomaaliya laga samaynayo xuduudka in la khasbayo in la jeexo calanka in la bedelo ciidanna inaan soomaaliya loo samayn taana waxa markhaanti idinka ah kumina qoladiina meesha ku jira ninkii soomaaliya ee dhaqamaysow waxaa marag ka ah ee shabaabka sida loola dagaalamayo mashruucan lasoo afjareen ah taasaa calaamad taaga ah maantana waa naxdin bay leedahay in iyadii oo sidadii ah xalanee inta la tago labadii caddaana la daayo saddexda kalena bulu laga dhigo saddexdii kalena maantaasaa kuu calaamada waxaanu sheegaynin ninkii raba inuu taa ogaadana waxaan ka hadlay octoobar habeenkii ku beegnay somal somaali cable bay ku jirtaa anoo ka hadlaayo calanka sida loo baabi'inayo marka waxa weeye calanka eh, dad baa hinaladiisu tahay inay saa u galaaniin eh, dee soomaalidu hadday ka qaadatana iyagay jirtaa inay markaa yeelaaniin laakiin anigu waxaan ka ogay calanka arrintan ka ogay ka saas weeye waana arrin soo dhaxnay oo soomaalina sabab u tahay dad rabayna inay arrintaa dhaxaaniin ay maanta jaaniskeeda heleen waad mahadsan tahay haddeen dadnimo ayaa dawlad lagu helaa dad walba waxaa dhisa dadkiisa haddaba barnaamijkii u istaag soomaaliya xaguu marayaa adigoo noo yara sharxaya marka hore soomaaliya si taag waxaa keenay asbaabihii hore aan idinku soo sharaxay oo ah inay qalankii soomaaliya burbureen oo dhibaatooyin badan ay dagaareen mashhuurna u noqday dadna uu ku shaqaysanayo baa dhalinyaro badan u badan jaamacadaha ee deegaanka iyaga iyo deegaano kale iyo dad yaro odayaal oo dadkii hore ah oo raba iyagu inay xilka ku wareejiyaan dhalinyaradaas ayaa waxay isla soo qaadeen sidee baa soomaaliya loo badbaadin karaa dariiqee badbaadadu maraysaa marka lix qodob bay keeneen marka hore waxay keeneen in so- dadka ummadda soomaaliyeed meelay joogtada heshiis la doono ummadda soomaaliyeed in dib loo heshiisiin loo sameeyo wixii wax gaadheen iska laqaanin oo ilaawaan wixii wax sameeyeen ay dartaaniin oo marka walaalnimo iyo tolnimo iyo qaraabe la muujiyo dadkan isdhalayna maaragtay la dhex qaado oo la la abuuro qodobka saa labaad waxa weeye in lagu dadaalo maamulka samayn sameeyaa inuu noqdo maamul dhaqan soomaaliyeed iyo himilo soomaaliyeed ka tarjimaya oo dhisan oo ku dhisan maxay ahaytoy soomaaliya dhaqankeedii iyo caadaadkeedii islaamna sal u yahay ee maxay ahaytoy himiladii ay soomaaliya lahaydna meesheedii ay tahay oo la soo celiyo ee in la sameeyo diraasad aad u ballaarsalaysan dalka dhaqaalihiisa dalka waa dad qa- dal qani ah mushkiladiisuna waa la waa la dersay waxa weeye oo qoondaraa oo jirta meeshii xeebta ahay dadkii joogaa baan kalluunkiiba cunayn oo gaajadii aan iska ilaalinayn iska dhaafay kuwii xoolaha lahabaa xoolihiis wax inooga dhimanaya ilaa ilaa ilaa soomaaliya la dhaqaalaheeda lagu saleeyo beeraha iyo iyo kalluumaysiga iyo xoolaha saddexdaa in quwad la saaro dabadeedna saddexda kale quwad la saara waxaa biyaha kuwa xilka ka imanaya iyo kuwa webiyaasha ka tegaya iyo kuwa dhulka ku jira sidii looga faa'iidaysan lahaa iyadoo la raacayo diraasooyinkii badnaa oo is- dawladdii soomaalida hore soo samaysay laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii faw diraasadii ay ka samaysay eh, beeraha ama beeraha jijaabadooda si ay u baxayaan sida imtinaaliku sida u yahay beeraha maaragtay lawomiga inta ku yaala kuwa kaleetoo qalalan kuwa kaloo biyaha cerka lagu waraabiyo kuwa hoosta laga waraabiyo in markaa la helo dadkiina la baro loona soo jeensado dhaqaalihiina meesha laga dhiso quwadna la saaro maanta dadka soomaaliyeed oo dibadda jooga oo dhaqaale aada u xoog weyn soo geliya hal bilyan iyo wax ka dheeraada soo geliya oo arrintaasna ay tahay arrin soomaaliya maanta dan weyn u ah oo arrintii ay lacagtii xa- cuslayd ee dibadda uga baahnayd ay ka kaafiyeenba dadkeeda dibadda u soo baxay oo maanta dalka faa'iido weyn u haya oo u geysta oo dadka soomaaliya xataa dhaqaalihiisu uu ku xiran yahay in lacagtaasna nidaamkii lacageed oo cen- central banki iyo nidaamkii financial systemkii in la hagaajiyo saa loo dhigo oo qodobkaas iyo laysku dabro qodobka ah nabadgelyada iyo soo celinta sharciga kala dambeyntiisa in la dhiso institutionskii oo lagu dhiso ka- ee aqoon iyo kasbo iyo waktiga maanta yaalla iyo waktigaynu hogsanayno iyo dalkeenna dad tirada uu leeyahay iyo dadka uu leeyahay iyo aqoonta uu leeyahay lagu salayo oo markaasaa loo badbaadiyo in laga guuro maxay haytoy ee, isxaysiga ku saabsan four point five waxa la yidhaahdo oo loo guuro aqoon iyo kasmu iyo xushmad laysu garto hogaanka nimbaninkuu ka karti badan yahay oo aqoontiisu ka fiican tahay dadnimadiisu ka wanaagsan tahay xataa toban walaala hadday noqoto inay hogaamiyaan oo meeshaa taas laga helo ugu dambayntii inaan garanno adduunweyne aan maanta joogno globally see u shaqeeyaa sidee buu yahay xidhiirhkiisu siduu ahaanaya oo kan environment ha u noqdo kan siyaasadeed ha u noqdo kan dhaqaale ha u noqdo kan dhaqan ha u noqdo ha u noqdo nabadgelyada la- la- la- laga xidhiidhayo lasu imanayo qodobka ugu dambeeya waxaa weeye nimankan xajika oo soo baxa dhallinyaradeenna ah sidee baa loo dhaqan celiyaa sidee baa loogu sameeyaa shaqooyin sidee baa loo abuuraa maskax cusub loo geliyaa sidee baa loo keenaa codbo la dhigaa niman la jaan qaada danta soomaalida ay leedahay sidee baa arrinta tan laleeyahay dalkiina argagixiso ah adduunyadaha loo dhex siiyaa inaana soomaaliya ka imaan argagixisadu ee adduunka oo dhan ka timi sababna ay u yihiin em, ah, adduunyaha dhibaatooyin ka socda iyo xaqdarrada ka socota qaarkood inay contribution taa ku sameeyeen adigu umuuraha caynkaas halkaasay ku salaysan tahay iyo dadkoo la wacyigeliyo wacyigelin badan la sameeyo oo dalkan waxa ku jira iyo waxa yaala macda ha noqoto ha noqoto maarata geological surveyingkii laga soo bilaabo kun iyo sagaal boqol toddobiyo afartankii markii ingiriisku bilaabay talyaaniguna dhinaca kale ka bilaabay markii dambena maraykan sharikadaha maraykanku soo galeen oo ay seerreeyeen maaragtay hydrocarbon wixii ku saabsan batroolka iyo waxaas iyo wixii ku saabsan macaadinta say u jiraan iyo sida ay yihiin iyo sida loo amba qaadayo iyo iyadoo environmentka la ilaalinayo waxa maanta loo baahan yahay sida looga baahan yahay adigu hawlahaas waaye hawlahaan hadda aan wadna oo loo kaxay oo ah dadkao dhan in la wacyigeliyo qabna la abuuro hiriiro qab ay ummaddu ku hirato oo tiraahdo dalkaa iyo dadkaadan waa wax ku noqon kartaa ummadda soomaali dibadda ku baabaadana ay u dar u da- loo daryeelay u noqdaan deegaankoodii ku noqdaan oo sharafkoodii soo ceshadaanin oo ay afrikaan dhaafaan dawladahan maxaa jira waa intervenorial system oo kale leeyihin ummadda soomaaliyeed waa aragti meeshay tagaan waxbay ka samayn karaan inkastoo wax degdegi ku jiro laakiin waxaa ku mudanaysa dadkan inay yihiin dad fiber leh maaragtay kacdoon dadnimo iyo shucuur dadnimo adag oo u baahan leadership fiican arrintaasna halkaas weeye meeshaasaan arrintaa la marnay waxaana ka rajaynayaa qolooyinka ay dhegeysanayo dhalinyarada cid kastaba leh inaynu arrintaa isla qaadno oo doono ummaddii soomaaliyeed si loo ay isla jaan qaadi lahayd dhibaatadan kusoo socotana aynu ka hortagno ah soomaaliya in dawlad u dhisin baa la rabaa ninkii ogaawaa ninkaan ogeytoonow dawladnimo soomaaliya looma rabo haddaanay soomaaliya iyadu heshiin oo isu iman oo darxumada saaran maanta aanay iska tuurin halkani waa madasha lixdanka ee faaqidaada falanqaybta siyaasadda soomaaliya waxaana marti inoogu ah axmed cawad cashara axmed adigoo maasan su-aashayda saddexaad waxay noqonaysaa dhinaca iyo maamulka hadda la doonayo in laga yegleelo deegaanada sool sanaag iyo cayn dadka deegaanadan ayaa waxa ay ku doodayaan in dadka midnimo ama ay ka weydiisanayaan dadka midnimada jecel in la-aanta sool iyo sanaag in aysan soomaaliya soomaali noqon doonin nacam in maamul laga helo deegaanadaas Eh, fikradaada adiga mala tabtaa shacabka anigu horta shacabka soomaaliyeed hore saan kugu sheegay gogol dhigaya ay ku tiirsanayd waxaa weeye ummadda soomaaliyeed waa ummad waa oo israbta ee wixii wax ugu hagaagaya dhan in la sameeyo laakiin hadday dadkaas u doortaan inay wax samaystaan horta marka ugu horreeya ee, anigu waxaan qabaa meeshii nabad samaynaysa oo nabad dhalinaysa iyadoo aan soomaaliya ka go-inba in gacan la siiyo oo horta ee, la la ogolaado inay wax sameeyaan dabeedna meeshay ka qaloocantahyna laga toosiyo ayaan qabaa haddaan arrintan usoo noqdo sool iyo sanaagaa tiri oo markaa caynshati waxaa jirahda yaa meel la haylaan baa jirta haddaad intaas oo dhan isku qaadid oo tirahda maamul ha samaysteen arrintaas waxaan u malayay maamulkaas samayntiisa waa ama ha wanaagsanaada ama ha xumaad waxaa jira arrin ay odayaal deegaanka ah iyo dhaqanka deegaanka ay isaga yimaadeen kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo shantii bishii november ahayd oo ay gooyeen in la sameeyo ee, gole ka kooban lix iyo lixdan iyo toddoba hogaami ah oo isla saxeexeen islamadoo dhami shaksiyan anigu markaan wax eeg eego waxaa ii muuqatay kaasi inuu yahay xudunta wax lagu qabanayo maantana halka waxaan idinka sheegayaa alxamdulilah ilaahay aniga waxaan maanta aan aan aan aan aan aan aan aan isdhacsiinaya aniga rag kale iyo dadka rag iyo dumarba leh waxa weeye arrintaas inaana soomaaliya kala goyn hawl badan baa naga dhashay waxaa naga galay u s b waan samaynay shirkii jabuuti waa nala ka saaray waana loo diiday sabaday ku dhacdaba maanta hadda uma baahni in halkas waayo waktigeedaan sugayaa waa laga yimi shirkaa jabuuti waa khasamnay shirarkii united nationska ayaanu galay annaga afhayeen waxaan jirnay laba iyo tobanka dhinaca kale aydid maha dhinaca kale jiray maxay ahaytoy waxaan kasabnay budrus qaali in lala kulmo oo qirooyo isbi inay tahay maxay ahaytoy meel yuuso iyo sanaag constituencygeeda uu yahay wuxuu kaloo qiray inay tahay ka mid tahay ummadda soomaaliyeed dadka midnimadooda raba oo u taagan markaas united nationska saasay qirtay dabadeedna hawshaas hawl lasoo galay weeye oo lasoo sameeyey hawlaha ku xigay waxay ahayd oo imanayay markaa in la yidhaahdo halla soomaaliya hana rudeeyo waxaa dhacday in qaahiro la isugu tegey wakti dheer baan waa soo gaabinay nine seventeen qaahiro la isugu tegey in la yidhi jani desi december in la yidhi maxay ahaytee ha laga hadlo boosaaso in shir lagu qabto dabadeed dad ka mid a looryaashii waktigaa jira inay diideen oo qabiilnimo ku diideen markay qabiilnimo ku diideen oo saa diideen shirka waa ka baxnay anigu shirka anaa masalayo sool isnaad waxaanu islaynay camar muuse oo wasiir khaarijiya waa masaarida jaraa'idka masaarida wax ku qoray iyo b b c carbeedkana waa ka hadlay yidhi soomaaliya iyadaa danaheeda ka tashanaysa masarina ma abaabuli karto markay prime minister ha noqdeen ina caydiid iyo calimahdi shirkana ha laga qaado boosaaso ha la geeyo baydhabo arrintaas markaas meeshaas ayay ahayd arrintu meeshaasay markaas soo martay puntland say ku dhisantana horta waxay ahayd arrinta qaahiraa keentay dabadeed puntland hadda waxay noqotay meel maxay ahayd saddex degma ah oo ay ka shaqayso qura shirka lix iyo tobankii ilaa sideed iyo tobankii bishii lixaad ee kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo kowdii waxaa beelaha deegaanadan khaatumo iyo maakhir hadda loo yaqaano ay isugu yimaadeen shir ay doonayeen inay maamul ku dhistaan shirkii ayaa haddana maanta lagaga dhawaaqay wiigii dhowaa magaalada muqdisho aduu ma taageersantaha shirkaas marka anigu anigu waxaan ku yidhi ka hadli maayo dad danale ma ka hadlayo aniga waxaan ka hadlayaa qoraalkaas siduu u dhigan yahay mar haddii la raacayo meel kasta qof ha ka hadle qoraalkaas waa raacsanahay anigu inkastoo shaksiyan markaa weliba kula hadlo aan u arko ummadda soomaaliyeed wax allaale wixii kala fogeynaya inaanay fiicnayn in wax lagu saleeyo inaanay ahayn maxaa jira samaynta puntland annagu waxa keenay markay nimankaasu diideen sheekadii baa iga dhex gashaye nimankaasu diideen in boosaaso lagu firo group boosaaso joogaana aanaba rabin inay yimaadaaniin sool iyo sanaag yimaadaaniin group baa jira xataa ka mid ahaa north east ka mid ahaa harge maxay tay boos bari iyo iyo iyo iyo iyo garo iyo iyo iyo nugaal iyo iyo iyo gaalkacyo qaarkeed ka mid ahaa ayaa diidana xataa inay timaado laakiin waxay ku dhacday uun dadka oo arkay nabadgelyada taalla bal in nabadooda la sameeyo puntlandna ay noqoto xudun keenta nabadgelyo soomaaliyeed iyo kala go-ana ka hortagto nabadgelyada soomaaliyeed keenta laakiin sidii la rabay annaga uma shaqaynaye oo waxay u shaqaysay si daran ku salaysan yihiin iyo qaabab aan maaragtay maanta loo baahnayn oo ahayd qaabka hore oo ahaa inay meeshaana nabad ka dhaliso soomaalina ay hogaamiso oo u keento soomaali oo dhan meel ab ku abshirto sida runtaana wax weyn bay soomaali badan u qabatay ama kuwii soo qax ha noqdeen ama kuwo kale ha noqdeen laakiin wax ka weyn baan rabnay inaan qabato marka anigu waan qabaa maamulkaas in la sameeyo laakiin waxaan ka digayaa dad markii horeba aan maamuladaas waxu wadin laakiin kuraasi iska raba inay maanta lugta soo gashadaan oo damcaan inay dhib aana lahayn inay sheegtaanin waxa weye taas meesha kuma jirto shacab weynuhuna waa inuu ka fiirsadaa waxaa loo baahan yahay dameesha waxaa laga dhisaayo dadka inay xudunteedu tahay deegaanka marka hore dadka deegaanka jooga oo naftooda iyo dadnimadooda usoo horay baasal oo awaxan tii isay ku heshiiyeen markaa in la raaco weye marka ahlilmaka cadla bay ashcaabiha bay carabtu tiraahdaa reer marka ayaa og maaragtay togaga iyo waadiyaasha ku yaala meesha dadka gudaha ku jira oo waxaan usoo tabcay oo aan waxaan kursi daba joogana daba jooga dhaqan iyo dadnimo in markaa tixgelinteeda ay leeyihiin ayna hogaamiyaan nin meesha waa hagaag federaaleynta soomaaliya yaa inoo keenay adigu ma aaminsan tahay in ay federaaleyntu is-aaminaadeeni dadka soomaaliyeed inay noo soo celin karto wallahi waxaa keenay horta marka ugu horeysa federalka wuxuu ku yimi kun iyo sagaal boqol iyo markii talyaanigu xaggaa joogay qolooyinkan reer baydhaboodka ayaa federalka watay dabadeedna waxaa ka hortagtay nimankii la odhan jiray s w l oo xukunka markaa hayay akhyaartaasaa ka hortagay arrintaas marka way fushay oo waa socon weyday waxaa keenay markaa federalka laba halba hadda xoojiyey waxaa xoojiyey maxay ahaydtay qabaa'ilkan isyaayey oo aan isku kalsoonayn oo aan nabad siheshiis fiicana la dhex dhigin iyo waxaa keenay dalkii oo markay wax yimaadaan meel caasimaddu camiranto laakiin dhulka kalena laga tago qofkii wax haystanaa kii dabad ka shaqeynay nin kastaba uu meel lacag geliyo marka waa la fikar waxay wareedheh miyaana u baahnayn inaan xukunka baahino oo xukunka hoos loo dejiyo oo ay dadku ku kalsoonaadaan degaamadooda oo degaamadu ay dhisaan oo si cadaalada loo qaybo wixii dabad laga keenaayo ayaa arrintaas labaadna ay ku timi dhibaatadiisana waa leeyahay faa'iidadeedana waa leedahay federaalku dhibaato waa leeyahay oo maxay haytay waa mar badan wax loogu talagalay dad kala duwan ama dad maaragtay isku haysta wax la soo saaraya dalka laga soo saaray cadaalad darro ay ka taagan tahay oo kii lahaa aan la gaadhsiinayn ama si xun loo qaybanayo in cadaalad loo helo ayaa ayay tahay marka federalo badan baa jira hadda waxaa jira kan etoobiya oo si gaar ah africa laba federal baa saddex baa u weyn waxa u weyn nigeria iyo etoobiya iyo south africa saddexdaasaa u weyn waa jira kamid dalka aad joogtaanoo maraykanka australia way tahay germanka waa yahay federalka ugu sii koreeya oo aad confederationka oo aada u koreeya waxa weeye oo aada moodid sidii dawladda wax kale yihiin waa switzerland waaye marka waddan kastaba dabeecadda uu leeyahay iyo dhaqanka uu leeyahay ayaa maxay ahaytay abuura dhigana maaragtay nidaamka maamulku noqonayo iyo nidaamka xoolaha lale waxa laleeyahay resources waxa laleeyahay soo baxaya laleeyahay loo qaybsado marka waxay cadaaladdarra qaybsi iyo maxay ahaytoy iyo xukunka kala fogaantiisii ayaa lagu sababeeyey dadka qaarkiis ay ku sababeeyeen laakiin aniga hadda ma jeclaysan aniga inkastaan ka dambayno anagu waanu puntland markaan samaynaynay federal ku saraynay waxa ila yeeshay daldalool badan ila yeesho daloolka badan waxa ii soo baxay saddex qodob ba hadda jira kuwa federalka u diidan qabiil ahaan baa jira laakiin aan federalka diidanayn laakiin qabiil ahaan bay federal u diidan yihiin kuwa federalka raba oo aan aqoon baa jira federalkii bay rabaan laakiin isagu wuxuu hataa ma yaqaanin iyaga ma garata kuwa raba federalka oo le waxaan u rabnaa waxa la yidhaahdo somaa soomaalidii talyaaniga iyo soomaalidii ingiriiska waanu u rabnaa saddexdaasaa jira saddexda waxaad ara aragtaa inuu bosishankoodu khaldan yahay waxba bosishanka loo baahan yahay wuxuu noqdaa inuu yahay mid laysoo la fiiriyey oo ah maxaa khaladkee federalku muxuu keenay khalad ansaxno haddaan sixi karno haddaynan qaadan karin maxaa alternative ah ma autonomous regions baa alternative ah in regions la la la la la maaragtay la imbaa hoos loo soo rogo regions laga dhigo regionska qayb la siiyo dabadeedna awoodda badani ay kor wala jirto mise federalkii baynu ku ekaanaayo nidaamka marka waxay u baahan tahay dadka kale dadka wax rabaa ama dadka hogaaminaya wax ama inaga gudigeenbaba intaynu fadhiisano ma odhanayn waxaanu say u khaldan yihiin ansaxno da aragtidii meeshii baa laabaalay waxaas waaxan yihiin saasay yihiin horaa xumaadina in la saxo ma u baahan tahay oo in la taabto meeshii ma u baahan tahay in la isla arko ma u baahan tahay marka waxaasoo dhan baa cadar baqan marka wa waxda waxa isku dhan horta perfection waxa isku dhan adduunka ma jiro ilaahay baa ilaahay baa kamaal leh wax wax isku dhan ilaahba ilaah weeye ilaah khaaliqina abuurtay laakiin wax bini aadamisa wax bini aadam sameeyaan oo dhan waa kala dhiban yihiin waa hagaag federaalka qaybta saddexaad ee aad tiri waqooyi iyo koonfurta wasiirka arrimaha gudaha maanta markii uu akrinayey qodobadii kasoo baxay lagaga heshiiyey shirkii madasha wadatashiga soomaaliya ee ka dhacay magaalada xalane ee magaala madaxda soomaaliya ee muqdisha waxa uu yidhi beelaha waqooyi wuxuu isticmaal ereyga beelaha waqooyi seed u aragtaa adigu siyaasadda dawladda wallahi anigu afkaas af fiican ma ahayn wuxuu yidhi beelaha somaliland baa la yidhi anigu ma hubo kelmadaada weliba amakaadaada sokaysaba laakiin anigu wuxuu yidhi beelaha somaliland hadduu yidhi waa kelmad khaldan wey because beela looma baahna waktiga kan waxaa loo baahan yahay in la yidhaahdo sideed iyo tobanka region dadkay ku nool dadka ku nool oo soomaaliyeed oo dhan waa laga wada talagelinaya hadduu diiday maaragtay aan federalkii weli aada u ogolayn hadduu diiday kala go-a diidan yahay hainlas adarwaysan beelahan somaliland marka ay sheegayso kala go-ii buu carabka maaragtay buu la socdaa maxaa jira dad badan baan ku arkay oo markay ka hadlayaan kala go-an sida ula hadlayaan kala kala go-a annaga dadka meesha degan waa dadka yaga annaga qaraabaan nahay waa sida ehel baan nahay waxaan nahay dad hilbaysu galeen annaga waxaan ku diidannahay kala go-a laakiin wax kaleetoo dhan waxaan nahay dad maaragtay isku isfahmi kara oo is-aabaan nahay marka dadka qaarkii ma hadli karaan saan annaga u sheegayno oo ma oran karaan niman yahu dadkan kala go-o idinkaan dadweynahay haddaad dadka ka fiican tihiin oo wax koonsankeerteen soomaali hogaamiya maxaa gooni kuu goynaya adigu ha- maxaabad ku dhaqwaaq hargeysa inay ca- caasimadii tahay soomaali gacanaa gacan siinayna maalintii taa ku dhawaaqaanin soomaali ha kala goyn wax faa'iida kuugu jirtaa ma jirto marka wasiirku wuu khaldan yahay haddii uu yidhaahdo soomaalida ama somaliland beelaheeda kelmadda uu yidhaahdo waa kelmad khaldan waa in shaqadana laga qaadaa dastuurku jiriye waa hagaag arrinta federaalka soomaaliya adigu hadda ma aaminsan tahay in ay soomaaliya federaal noqon doono maadaama federaalku uu noqday liidin ku salaysan liidintii qabaa'ilada soomaaliya walaa adeerow eh, wax kastaba sidii loo dhigay noqdaan anigu waxaan qabaa wixii la islaaf garto unbaa wax ku hagaagayaan always waxa dadku ay islaaf gartaan oo isugu yimaadaan oo wanaagga ah oo halkan hadda haddii wax lagu sameeyo in isaga la dhowro si aynaan beri oo dhan u qoomayno oo dhan waligaa fadalkaas haddaan qaadan lahayn saasaan noqon lahayn in fadalka si fiican dhinac kasta loo rogo dabeedna meeshuu kasoo gaabiyo laga laga yaabo meeshaasu nama dhaqi karto intaan aan naga dhaqaysa intaan aan ka qaadano moogtay meeda midda loo jeedaa waktigan aan ujeednaa waxa weeye inaan cadaalad helno wax qaybsigii dadkii xukunka ku cabanaya in cadaalad helaan laakiin tii waaba ka sii dartay hadda ka daboodimi dal bay noqotay ka wax goosanaya isaga cadaalad maanta ma hayo oo kuwa meesha jooga isagoo qaylinaya ad arkaysa mid waxa waa ku faanaya anaa dad laayay oo maxay ahay toy hebel oo macaano caasino qabriga kan walaalhiisaan laynago misna waa kan nabad buu naga qaatay ayuu ku faanaya mid wuxuu leeyahay maxay ahay ta aniga unbaa meesha iska leh wixii laga cararayo unbaa yaalla meel kasta hadda xamar bay taallaa waxay taallaa maxay tahay puntland bay taallaa waxay taallaa maxay ahay toy meel kastaa taaba sideen taallaa wixii laga cararaya taalla waxay taallaa baydhabo meesheeda oo nin aan waxba kale ogeyn oo soomaalida dhan akhribay oo aqoontiisu gaaban tahay oo baarlamanka iska xidhan jiray oo dad kale ku shaqa way ku shaqaynayaan maskax dad kale ah ayaa maanta hogaaminaya baydhabo marka waxaad arkaysaa meelna inaana meel dhaaminba marka meel in la eedayo federaalkii looga tegine in la eedayo federaalkii maaha waa in la eedeeyaa dadka hogaanka haya marka hore dabeedna federaal markaasaynu ogaanaynaa wuxuu gala karo wuxuu gudi karo arrinta baarlamaanka ee aad ka dhawaajisay mooshinkii u dambeeyey ee madaxweynaha laga keenay maalmihii u dambeeyey siyaasadda soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanku laaday maadaama aad tahay nin aada ugu dhuun daloola run ahaantiina dee wax badan usoo shaqeeyey dalka sideed u aragta adigu mooshinka uu Wa- baarlama wallahi anigu waxaan arkaa horta ma baarlamanku xaq buu leeyahay inuu muusin keeno inkastoo loo baahan yahay muusinka in maaragtay la qiimeeyo waqti kastaba waxa lagu jiro sax bay ahayd ha keeneen inkastoo dad leeyihiin waqti waxaas eh, ma ah, sax bay ahayd laakiin haba keeneene waxaa looga baahan yahay markaad muusinkaa keenayso madaxweynaha ah sa- waxaa loo baahan yahay saddex meelooda meel inay muusin keento laba meelooda meelna inay ogolaato laakiin maxaa ka horeeya maad fududo sidii ra-iisul wasaare loogama keeni karo wax iska bendeena waa in ninkan laga keenaa maxaa jira qaranku masalaa waa in laga keenaa inuu meel kaga dhacay ama khiyaameeyey ama si xun u isticmaalay awoodiisa waa in la keenaa okay waa la keenay su-aalihii meesha ku jiray waa la keenay laakiin maxaa dhacday waxaa dhacday ninkan la yidhaahdo eh, ra-iisul baarlama la yidhaahdo ra-iisul baarlamanku hawl aanu lahayn buu galay dembigan qaranka laga galay oo high treason ah qaranka khiyaanada laga galo baar- ma gu- ra-iisul baarlamaan ma joojin karo ma guddoomin karo waxay u gudubtaa maxkamad maxkamadda qila baaraysa loo yar buu qabsanaya madaxweynuhu ma jirto maxkamadda dastuurga supreme courtkaa jira supreme loo gudbin lahaa iyadaa baari lahayd markay baadho oo dembi sheegto dembigii baa la ogayaa baarlamankaa mase loo gudbinaya baarlamankii two third waa inuu kaga qaada xilkii misna marka nidaamkaasay leedahay marka ninka kan wuxuu ka daray sida sikiino albaabka xidhan jiray taas horta meel buu kaga dhacay oo qarankii soomaaliyeed dardaru ku sameeyey dadkii soomaaliyeed ummadda soomaaliyed markii lala hadlaayo waxaa la yidhahdaa waktigan waxaa ma samayn karno war waktiga maxaa ma niman kalaa saddex sano udhahaysa waxay soo samayn ma jirtaae dalkiina waa la hoogayaa way baabi'iyeene in laga qabtay ku fiican yihiin ummadda soomaaliyed beenta loo sheego lahaa motionku waktigan sax maaha waa sax hawsheeda kamid tahay waktigeeda inay motion keenaanayn marka waa khaldan yahay ra-isul baarlamanku bu- maxkamadda waaba in lasoo taagaa maxaa jira isagoo jaj maaha qodobka labaad waxa weeye maxkam dawladda wixii laga keenay oo ahaa s- madaxweynuhu shaqo kuma lahayn madaxweynuhu hadda shaqo wuxuu ku leeyahay e, waa saxiixa baarlamanka wixii buu saxiixaa hawlkii ba- lagu lahaa dawladdana baarlamanka kama joojin karo ninka ka ra-isul baarlamanka intuu soo kaxayo prime ministerka meesha ma soo fadhiisin karo prime ministerku waa ninkii lala xisaabtanayo conference of interest baa meesha ka dhala- ka dhalanaysa marka conference of interest buu ka shaqeeyey maslaxaddii wuxuu ka dhigay xeer dhoo- dhoobi- dhoobdhoobkii soomaaliyeed oo ah xeer aan dhoobdhoobno ayuu ka dhigay marka khalad buu galay madax- wuxuu ku jira khalad waxaa ku jira ra-isul baarlamaanka waxaa kaloo khalad ku jira nimankii motionka keenay labaad motion labaad lamaba keeni karo ilaa kii hore meel dhaco waxaa kaloo khalad ku jira nimankii saxiixaan ka bixaynaa saxiixa waxaad ka bixaysaa mar haddaad keentay idinkaa dhegaysan mayso ilaa saxiix ka baxdid waxaa saxiixa ka baxaysaa marka aad baarlamanka la keeno hafoodgaray oo aad been iska noqo laakiin saxiix ma ka bixi nidaamkaasna waa meelaha khaldana in la baro weeye sharciga xeerhoosaadkay ku taallaa in la baro outstanding orders baa la yidhaahdaa in la baro taas baa loo baahanya marka waxaad arkaysaaba kala dambayn qaanuun inaan meesha lagu shaqaynaynba ayaa kaaga soo baxaysa markaad maaragtay kala qayaxdid waxa meesha yaalla performance of the central baa maaragtay fulinta maaragtay howlqabadkeeda oversight baa baarlamanka ku leeyahay oversight ee korneer buu ku leeyahay dabagal buu ku leeyahay wuxuu ku leeyahay weydiin buu ku leeyahay marka a- hawshaas iyada ah baarlamankaaba iskale marka isagu meelu ka soo gabo maaha maxaa jira isagu hawshiisa ma dhaweyso baa motion baarlamanka waxa leeg motionka loo keeno see buu ku diidaa weeye motion wuxuu ku diidaa kow marka u horeysa motionka waa la eegayaa inuu ka hor imanayo dastuurka xeer hoosaadka baarlamanka inuu ka hor imanayo wawel xeer hoosaadka baarlamanka hadduu dastuurka ka hor yimaado xeer hoosaadku xeer hoosaadka ma jiro isaga laxadiisu marka looyar baa baarlamanka u looyarka eegaya waa lala fadhiisanayaa sancaas waa haysan kala awoodna dabeedna horumarinta wax la kala horumariyo waxay ku xigtaa oo motionka la marinayo sida qaranku danaha baahidiisa ayay ku xigtaa nabadgelyadiisa siyaasadiisa iyo siyaasada maxaa jira ma wax la sameeyaa ee wixii baarlamanka la keenayo sessionka ugu horeeya marka la fadhiisto ayaa sessionkaas ugu horeeya oo waxay soconaya oo dhan dawladdaa keenaysa waxay keenaysa waktigaas baarlamanku wuxuu motion u keeni lahaana waa keensanayaa oo waa la initiate garaynaya baarlamanna motion wuxuu ka yimaadaa ama xukuumadda dawladda oo maaragtay fulinta ama wuxuu ka yimaadaa floorka oo maaragtay baarlamanka ayuu ka yimaadaa ama dadweynuhu ka yimaada berigii hore dastuurkii hore toban kun oo dad gaadaya ayaa motion keeni karay dastuurkii soomaaliya marka saasay ku yimaadaa laakiin waxaan moodaa adeer inay kanu kala daran yahay sayaskiinkii baarlamanka iska xidhan jiray berigayagii kii oo kale waa mid kasii daran karna ruuxadiisu waahayahay halkani waa madasha lixdanka ee faaqidaada falanqaynta siyaasadda soomaaliya waxaana marti noogu ah axmed cawil cashara su-aasha ugu dambaysa ee aan jecelahay in anigu kuweydiyo waxa weeye rajada soomaaliya two thousand twelvekii iyo two thousand sixteenka maxay kula tahay maxaad u malaynaysaa wallahi adeero horta himiladii la tigsanayo meesha waa ka baxday oo doorasho sahay ma dhacayso waxaa dhacaysa tii lix iyo laba iyo tobankoo kaloo dhoobdhoob ah ama odayaal la helo isu keeno oo lama dad lacag ha ku gataan wax kale ha ku gateene saasaa marka hadda waxaa moodaa inay u jarjeeraan in laga keeno arrin isku dhex jirto oo ah ee, gobollada iyo maxay ahayd tradition iyo iyo dadka ee, soo jireega maaragtay soo jireenka ah oo oo ah maaragtay ee, ummadda soomaaliyeed ee dhaqameed soo jireenka dhaqameed ah iyo maxay ahayd taas ama tiradii united nation isku soo saareen oo sambalka ahaa oo dadna diidanaa dadna lahaa waa jirtaa iyo waxaasaa la isu geenayaa maxaa jira doorasho maanta ah oo qofkii uu foodgarayn karo oo qof qof qof qofkasta codkiisa bixin karo oo nabadgelyo ku bixin karo oo meel la isugu tegi karaa soomaaliya o dhan kama dhici karto Eh, marka waxaan u malaynayaa say ku dambaynaysaa saas waaye anse eegnu bal ma arrinta say ku dambayso oo hadda waa kun wada oo isu tegey Eh, waxaan maqlaayey eh, khaladka ay bilaabeen ba waxa weeye national leadership baan maqlaayay dad laga dhigayo national leadership baa tihiin oo aan national leadership waxa ah stateka wuxuu ah madaxweynaha iyo prime ministerka iyo ma- kuwaas hadda haya ayaa ah wax kalaa la abuuray waxaa la abuurayna baarlaman lama geeno lama abuuruf garayn iyagaa iska wata waxaad moodaa nidaamkii laba iyo tobankii ruuxadiisii oo mahiga si wax ku waday inuu ninkan nicholas kane ruuxadiis wax ku wado ayaa muugataa maalin dhowtana wuu hadlay oo wuxuu yidhi dadka imanaya markay odayaashu sheegeen waxa soomaaliya jira odayaashu markay sheegeen waxa soomaaliya jira wuxuu yidhi waa in dad yaryar lasoo doortaa dhalinyaro ah john mckeyo mu arko oo kerry mu arko hoar hoar bay cumrigeedu intee yahay intee bay si jiraan isagoo cumrigiisu muxuu yahay ba soomaaliya markaa isagu wuxuu goynaya wax gaara isagu u goynaya marka waxaad aragtaa waxaan wax la iska wato oo sidii mahiga wuxuu waday inuu nicholas kane waxaan iska wataaba ma anigu ra'yigaan qabo ra'yigaas waaye asadna waxaan rabaa inaan laba shaksi aan jaanis siiyo oo dadweynaha ina dhegeysanaya ka mid ah oo weydiin doona su-aalo waa ku salaamaya marka horeysa alwaan axmed cawad cashar waa salaamaya waa uga mahad celinaya janus kuna siiyey madasha sikisti anaa ku hadlaya afkeeda laba oday oo khiyaarta odayaasha ah oo mas-uuliyiin ah oo ilaa maanta naga codsanay inay salaamaan insha allah ayaan siinaya haddii su-aal qabaan aan weydiin karo qofka ugu horeeya insha allah caawana sirku yeesha waxa waaye casayr maqlaysa caseero aad iyo aad marka u horeysa waa salaamaya adeer axmed casharo adeer waan ku salaamaya waa kaa qaaday salaam salaam korkaa nabadgelyo haaska korkaada anigoo ku hadlaya afka maakhir waxaan su-aal kaa weydiinayaa waan u jeednaa xaaladaha soomaaliya meesha ay marayaan aad baana nooga dherjisay ilaahay khayr u ku siiya ee siyaasadda waan ku dhegaysanay aad iyo aad baad hadda nooga dhejisay caawa waan ku dhegaysanay dadweyne badan baa ku dhegaysanaya soomaaliyeed adeerga caliye siyaasadda soomaaliya waxaan ku weydiinaya waxa weeye annagoo ka dherigsan waxaa la yidhi magaalada muqdisho nin la yidhaahdo gabre ayaa fadhiya oo dowladda iyo xukuumadda iyo baarlamaanka u yeedhiya waxa ay samaynayaan maxaa taa ka war haysaa su-aashaasaan ku weydiinaya adeerga caliye oo horta adeer eh, su-aashaada markaad ah, arrinta aad aad su-aasha ay su-aashay su-aashaas waxayna ku dhalinaysaa gabre siduu ku yimi oo gabre muxuu yihi gabre waa nin xabashi ah oo ciidamada xabashida ka mid ah nabadsugiduu ka mid ahaa markii dambena wuxuu ahaa ninkii uu ciidamadii hogaaminayay is- markii cabdullahi yuusuf meesha joogay oo etoobiya lasoo geliyey ayuu ka mid ahaa Eh, laakiin su-aasha imanaysa waxa weeye maxaa gabre keenay gabre waxaa keenay adeer maalinta ay soomaali intay tagtay mucaarad markay noqotay ay gashay etoobiya gabre horta salka kaasaa u ah maxaa jira etoobiyanku cid aanay qabaa'ilka soomaalida oo jira hadda oo dalka degan kuwii markii hore galay maaha kuwii aan gelin wala aanay gacan siin ma jirto oo hub aanay siin waxa uu noqdo n s n s n f waa uu dadkaan gelin waa markii hore weeye ha noqdo r r a ha noqdo maxamed deere ha noqdo cumar xaashi oo waa beledweyne ah ha noqdo eh, ma- ma- ninka la yidhaahdo maxay ahayd toy- eh, saudi waxaa soo dhami markii dambe ay ayaa nimba maarata wax kasoo rartay oo xaabsaday kuwa horena way noogsoonay dadkay qabaa'ilka ahaayeen in say u galeen marka soomaaliya innagaa isugu wacan maanta inuu gabre ina dhex boodo gabre soomaaliya maanta waxaa ka taliya dad ajnabi ah puntland bay ka taliyaan somaliland bay ka taliyaan xamar bay ka taliyaan meel kasta waa laga taliyaa waxaana gabre yaa lagu dhexdhexan soomaaliya way gacan gashay dawlado ajnabiya u gacan gashay dawladnimo looma rabo dadkuna kuwa meesha joogaana waa niman raba inay lacagta cunaan oo guryo ka dhistaan oo albiyaas badaneen aynu ka mid nahay oo mortgage ku jira halka oo shilin soo qaata oo keena meesha waxaan kuu sheegaya caawa anigu warsadanaas qoray baan madaxda ahaan jiray faleenka soomaaliyeedna anaa madaxu ahaan jiro berbere iyo buka furaayeen boosaaso labadaba anaa madaxu ahaa saddex bilood baan joogi jiray maxay tayada bulla waxaan joogi jiray xamar maanta gurina ma lihi dhulna ma lihi aniga igamana lacag badnayn warshadalaas hore waxaa ka shaqayn jiray lix boqol iyo siddeetan waxay haysatay machineries ah koob iyo sagaashan buldosers maxay haysatay shaw- showers cranes tim- timbers all these heavy machineries la yidhahdo o dhan ayuu waxaan kuu sheegayaa marka eh, soomaaliya gabre yaan cidina idin hayaysiin gabre iyagaa u kala dhuunta safaaradda titorinka u kala dhuuntaan oo ku qayalaan dhexdooda ma garatid marka waxa weeye yaa waxba gabre iyo waxba la sheegine waxa weeye jubbaland xaggee lagu soo sameeyey ha waxa lagu soo sameeyey ee, lagu soo heshiisiiyey meesha la yidhaahdo etoobiya sikin xagguu ka amar qaata etoobiya waxaan isu sheegaynaa waxa weeye mihii anigu nin nin ka cabsanaya ee baan ka cabsada anigu kama cabsada aadmi ilaahay baa meeshu rabay geyn doona waxa weeye soomaaliya way gacan gashay walaa kuwaa ku jiri kara dhexdiina hadda ku- ku jira qaar ama u shaqaynaya dadka ajnabiga ama qaarkiiba ogtahay marka Qaar- soomaaliya meesh- me- soomaaliya meeshaasay maraysaa meeshaasay maraysaa gabre waxba waxba yaan lagu lexleexan soomaaliya iyagaa gacan geliyey kuwii ka soo duulay etoobiya oo soomaaliya qabiilka ku kacay ayaa maanta kuwan waxaan ay dhacaani iyagaana hogaamiyey war siyaad bare oo nin yar bu bu joogay qabiil quru ahaa qabi haddaa la wada diidan yahay ma xamar lo inta la weero laga qaado gurigiisa isagoo ku jira sidii romania loo galay sidii loo galay ee Poland loo galay waay maxaan beenta isugu sheegaynaa fulayaasha fulayaasha ah oo soomaaliya gacan geliyey oo maantana qabiilka shafka garaacaya oo dowlayaasha oo saqajaamka ah maxaad ugu kici weydeen meesha aad ka hadle gabre muxuu yahay gabre waxaa keenay soomaalaa keentay tuugada soomaaliyaa keentay soomaalaa ku haysa meesha adar si fiican baa samaysay maasha allah maasha allah waa soo dhaweynayna emotional inaad noqotid Eh, waa qe- waa dareemayna qiraha samaysid insha allah waxaan rajeynaya insha allahu eh, su-aalaha dad badan baa gacanta taagtay soo wacaya qofka labaad caawa janus ushigeys waxa waye farxaan axmed nuur insha allah ma maqlaysaa aad baad umahadsan tahay waa salaamaya aqoon-yahanka axmed casharo aad iyo aad baan usalaamaya boqol kiiba boqol ilahina waxaan uga baryayaa in caqliga iyo codkaba ilahay ku siyaadiyo kuna caafimaadka siiyo su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay casharow nin waxaad tahay aqoon-yahana siyaasina aad iyo aad wadaninimana ay uga muuqato waxa weeyaan deegaamada u s p iminka wax lagaa weydiinaya mar dhaweed ayaad kasoo jeedaa adigu waxaadna moodaa in iminka ay ka curartay daruurtii siyaasaddu dawlad maamulka halkaa la filayo in laga sameeyo hunguri ma kaaga jira maadaama siyaasi ragocadaaya aad tahay waad mahadsan tahay aniga dad ii dad ii yimaado oo yidhaahda waxaasaanu kuu garanay ma ma ma ka tasanaysaa ma qaadanaysaa taala talaan uga noqonaya markaas iska daa wax kale oo laakiin haddaan anigu sanaga qaarkii kursi dhex boodaya war mihi aniga nin kursi raba maanta mo waktigaygana wakti badan baa waxaan iga galaan cidna ka gelin waxaa ii daran soomaali oo meel marta waa puntland waa soo walaa silaad midna ima dakan soomaali oo aan wanaag ku arka ii daran ade ma garatay mana ilaawi karo aniga so- mana ilaawi karo soomaali waxa ii gasha aniga adiga ma ogida jeebabay iga soo saareen soomaalida aniga